نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الله سبحانه وتعالى يقول ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا ومن يعمل حسنة نؤته أجرا وثوابا markay fasirayeen qowlka alle subxaanahu wa tacaala culimmadii hore ee muslimiinta ee salafku sida taabiciintii oo kale waxay yidhaahdeen qofku markuu wanaag sameeyo inuu wanaag ka sii dambaysiiyo ayaa alla ku abaalmariya laakiin qofku hadduu xumaanta ku talax tago xumaanta uu joojin waayo xumaanta xumaanunbaa ka sii dharaata caaisha radia allaahu canha waxay sheegtay سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عمل لسميه محو ألا وجه عليه وعمل ونكسا محو ربه وجه عليه نبي وحولي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل ilaahay wuxuu ugu jecel yahay camal la sameeyo ka la joogteeyo oo camalka wanaagsan ee joogtada ah haba yaraade macnaha waxaynu ula jeednaa ramadaan baynu kani dadku aad bay u soo cibaadaysanayeen waa la soomay qur-aan badan baa la akhriyi jiray salaatuleylkaa la tukan jiray sadaqad wuxuu qofku helow bixinayay xumaanta oo dhan buu ka fogaanayuu ka tegey waxyaabahaasoo dhan haddaed bishii ramadaan aad ku xidho oo ramadaantii markay dhammaatay ay gebagebowday adaguna aad khayrka gebagebayso waa musiibo kala wey markaa camalkii wanaagsanaa inaynu la iman jirna waa inaynu joogtayna wey waana waxaynu alle ugu dhowaanayno waxaa jira xadiid qudsi ah oo abu hurayra warinayo rasuulku inuu sheegay alle inuu yidhi man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofka addoommadayda wanaagsan ee awliyadayda ah awliye marka laga hadlayo maaha noocaynu inagu u naqaanay awliyadu waa kuwuu alla sheegay aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qof kastoo ilaahay rumaysan allana ka baqa allana waa rumaysanyay rabbina wuu ka baqanaya qofka colaadiya man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi anna dagaal baan u iclaamiyey buu alla leeyahy anna dagaal baan ogeysiiyey soomaad maqli tirin dowlad heblaaye waxay iclaamisay dagaal ilaahay wuxuu leeyahy dagaal baan u iclaamiyey amba aan ogeysiiyey qofka addoommadayda wanaagsan la dagaalama inaan isagana la dagaalamo وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ujeedadu leeyahay xadiidka waa intaa addoonku iguma soo dhowaado addoonkaygu iguma soo dhowaado wamaa taqaraba ilaya cabdii baa rabbi leeyahay addoonkaygu iiguma soo dhowaado waxaan ka jecelahay wixii aan ku fardiyanay alle wuxuu ugu jecel yahay waxaad ugu dhowaato salaaduhu waajibka kaaga dhigay soomka waajibka inagaga dhigay sekada waajibka inaga dhigay xajka waajibka inagu ah wax kastoo ilaahay waajib ka dhigay oo lagama tagaan ah ayuu rabbi ugu jecel yahay inaynu ugu dhowaano waajibka markaynu la nimid la nimaadnana waa inaynu sunnayaasha raacinaa ilaahay wuxuu yidhi وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل أدون كيبو مدى أيه إنو سنياشنا يقسو دواني واجب كيبو ليمي سنه مراعني صلاة ديبو تكذي مثلا جمعه راتب كيلوا محيلة برك عدود ظهر كيبا تكنيسا قاد لبنا واد كهر ريسينيسا أنبا أفر لبنا واد كدب بيسينيسا sunnayaashaasi waa soomkii ayaa dhammaaday lixdii shuwaal baad ka xigsiinaysaa marka wamaa yazaalu caabidii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibba markuu addoonku israaciyo waajibkii iyo sunnayaashii ee uu wado ma daaya buu ilaahay leeyahay addoonku inuu la imanayo ilaa aan ka jeclaado haddii ilaahay ku jeclaadana muxuu alle kuu noqonaya faidaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi markaan addoonkayga jeclaado waxaan u noqonayaa dheguhu wax ku maqlo bimacnaa waan toosinayaa dhegihiisa wanaag iyo xaqa iyo cadaaladda ayuunku ku maqlaya wa basarahu aladii yubsiru bihi indhuhu wax ku arkaan u noqonayaayo xaqa ayaan tusayaa ayuu waafajinaya wayadahu alatii yabdishu biha gacanta uu wax ku qabtaan u noqonayaa oo khayr iyo wanaagubu ku qabanaya wa rijlahu alatii yamshi biha xataa luguu ku socdaan u noqonayaa buu alla yidhiye bal eg luguhu ku socdo ayaan u noqonayaayo waxaan wanaag ahayn ugu socon maayo iyo wax isaga u wanaagsan wain sa'alanii la ucdiyanna hadduu wax weydiistana waan siin doona wlain istacaadanii la uciidanna hadduu magangelyo ay weydiistana waan magangelin doonaa cajiib xadiiskii xaggiisa dambaad la yaabaysaayo addoonku markuu ilaahay waajibaadkiisa ugu dhowaado sunnayaashiisana uu la yimaado xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiidkan wuxuu ku sheegay inuu ilaahay ka joogsado ambaba uu ka hakado ajasha qofku markay dhammaatay inuu nafta ka saaro wamaa taraddadtu can shayin ana faaciluhu taraddudii can nafsi lmu'mini yakrahu lmowta wa ana akrahu masaa'atahu kama joogsado amba kama hakada buu rabbi yidhi shay aan samayn doono kama joogsado laakiin waxaan ka gabargaarsadaa amba aan ka tallamaa qofka sidii aan uga tallamo amba aan uga wabaabto oo kale qofka muminta muuminka ah naftiisa inaan qaado qofkaa muuminka oo karaahiyaysanaya dhimashada geerida aniguna waxaan karaahiyaysanayaabaa rabbi yidhi inaan qofkan wuxuu dhibsanayo ku furiyo xataa geeridiisaan ka warwareega xataa geerida nafta aan ka saari lahaa ee isagu dee uu nacabi karaahiyaysanayo ilaa waa karaahadu waa abiici kullunaa yakrahu lmowt sina u dhanna geerida waynu karaahiyaysanaayeen kaa laftiisaan ka noqnoqdaabaa rabbi subxaana wa tacaala nafka qaadidiisa anigoo diidaya waxaanu jeclayn adoonkaygan muuminkii inaan ku fuliyo laakiin qadarka ilaahay baa dee fulaaya ayb markaa baarak allaahu fiikum ramadaan baynu ka soo baxnay wanaaggii iyo camalkii iyo cibaadada aynu wadnay waa inaynu sii wadno hadday tahay salaadii leylka hadday tahay maaragtay sunnayaashii faraha badnaa hadday tahay qur-aankaynu akhriyi jiray hadda ay tahay maaragtay baryada ilaaha ee faraha badnayd ay ducaysan jiray marka haddaad xataa ka baqanayso salaadii leylka inaad u kicin cishaayiga markaad tukato ee labada ragcadood ee sunna aad raaciso laba ragcadoodoo dambe ee raaci witrigana raaci dabaadeedna iska seexo ma dhib badnaba qur-aanka intaad ka akriyi jirtay ka akri qur-aanka intaad ka akriyi jirtay ka akri oo ilaahay kitaabkiisa waa la jeclaadaa ilaahay kitaabkiisa lama fogaado dad ramadaantuun akhriyi jirtay marka dambana aad ka tagto ku camal ful weydo halis bay noqonaysaa nebiyullaahi maxamed wuxuu ka cawday dadkan qur-aanka ka taga wa qaala rasuulu yaa rabbi ina qowmi ittakhaduu hada alqur'aana mahjuura rabbiga yow dadkii waxay ka dhigteen qur-aankan mid laga tago markaa qur-aanka akhriyi jirteen haka tegin intaa ka akhriyi kartaan ka akhri miyaad awood u lahayn inaad laba daqiiqo qura akhrido laba daqiiqo waktigaaga ka mida daqiiqad amba laba daqiiqo amba saddex shay qur-aanka ka mida inaad akhrido wakti kaa lumin maayo riba kaa qaadi maayo adoo lugaynayaad akhrii kartaa baskaad ku dhex akhrii kartaa gurigaad ku dhex akhrii kartaa iskuulka meel walba markaa shaydaanku inaanu ina dubsanin oo aanu ina luminin tusaalaan idin siinayaa saxaabiga cabdillaahi ibni mascuud wuxuu yidhi man axabba an yaclama annahu yuxibu allaha warasuulahu falyaqul qofka doonaya inuu ogaado alle iyo rasuulkiisu inay jecel yihin bal ha eego hadduu qofkanu qur-aanka uu jecel yahay ilaahay kalaamkiisa ilaahay iyo rasuulkiisu waa ay jecel yihiin waana waxa ilaahay loogu dhowaado qur-aankiisa ayaa ugu fadli ayaa ugu fadli badan uguna wanaag badan marka baaraka allahu fiikum aynu dadaalno wanaagana aynu sii wadno aquulu hada alqowla waastaqfir allah li walakum الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ramadaan baynu ku soo jirray maxaynu ku garanaynaa ramadaanteedii ilaa aqbalay ramadaanteediinu ku soo jirray ilaa aqbalay maxaynu ku garanaynaa waxaynu lagu garanay inaynu wanaag ka dambaysiin laakiin arrintaadu sidii shaydaankii intuu xidhnaa haddaad adna xidhnaato markii shaydaankii la sii daayeyna maca shaydaan aad noqoto taasi waxay daliilu tahay inaanay camalkaagii la aqbalin waayo waxaa la yidhaha astaanta amba calaamada lagu garto qabuul qabuulu alcamal waatibaacuhu bicamali saalixin midla camal wanaagsan oo saalixa in la raaciyo waayo waxaa la yidhaha qofku markuu wanaag sameeyo ee khayr la yimaado wanaaggaa iyo xasanadaa uu sameeyo waxaad tidhaahdaa ukhtii ukhtii meeda walaashay walaashay bimacnaa camalkii wanaagsanaa camal kaloo wanaagsan buu u yeedhaa camalka xumina camal xun buu u yeedhaa wey waayo iimaanku wuu kordhaa hoosna wuu u dhacaayo waa nusqaama marka baaraka allahu fiikum si aan xataa aynaan camalkeena wanaagsanaa u lumin ayaa shareecadu waxay sunno ka dhigtay shawaalka in la soomo aba xagga horeha laga soomo ama xagga dambe xagga hore laga soomaa fadli badan laakiin shawaal oo dhan waa aada soomi kartaa marka baaraka allahu fiikum oo shawaal oo dhan kullu shawaalin mawdicun lisiyaamin baa la yidhahdaa bisha shuwaarsee u dhan tahay waa meel la soomo asalkeedoo dhan marka baaraka allahu fiikum waa inaynu camalka wanaajisano qalbigana aynu hagaajisano allahuma aciz alislaama walmuslimiin allahuma salli calaa muxamadin waaali muxamadin kamaa sallayta calaa ibraahima wacalaa aali ibraahima inaka xamiidu majiid اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم اللهم اصلنا غيثا مقيتا هنيئا مريئا عما صح طبقا عاجلا غير رائد نافعا غير الضار اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهل والطنك والمرض ما لا نشكو إلا إليك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ورضي الله عن